magaalada kismaayo waxaa galabta lagu caleemo saaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan madoobe oo dhowaan ay soo doorteen baarlamaanka maamulka jubbaland waxaa xafladda caleemo saarka ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid iyo madaxda puntland galmudug iyo koonfur galbeed cabdiweli gaas cabdikariin xuseen guuleed iyo shariif xasan sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya xubno ka socda baarlamaanka kenya iyo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horreyn ka hadlay dhismaha maamulka jubbaland iyo heshiiska addis ababa ee dhex maray iyaga iyo dowladda dhexe
waxaan isku daynay fadradii hadda aan joognay inaan isku dayno balin la helo system iyo maamul dadka reer jubbaland ay ku wada noolaadaan ay ku degaan aan taariikh bilaawa u samay waxaan in badan hore ugu qiray oo aan hore ugu sheegnay haddii jubbaland ay degto oo stable noqoto oo lagu adhulka saarto xalka soomaaliya isi kulle loo heli karay taasaan aada u dareemaya sababtoo ah waxaan marar badan u sheegnay waa gobolka ay ugu badan yihiin majority soomaalidu deegaan ahaan een isleeyahay qof kasta oo soomaaliya maanta waa laga heli karayaa gees kasta uu joogana heshiiskii adisababa agreementi oo aada garanaysaan waktigii uu soo bilowday maantana ay nala fadhiyaan oo nagala qaybgalaya garantoodkoodii oo ahaa igab jeer wasiirka tarlos iyo tiimkii kale ee ka shaqaynayay oo cidda wada hadlaysa ay dowladda federaalka iyo maamulkii markaa ka jiray kismaayo ama jubbaland inuu maanta conclushonkiisii gaadhay maanta inay deganaansho iyo system ay gaadheen reer jubbaland oo dhammaan wax alaaliyo heshiiskaas uu ahaa ay soo dhammaystirmeen oo maanta ay leeyihiin baarlamaan dastuur madaxweyne la doortay system la dhammaystirayo taasoo macnaheedu yahay inay kaga baxayaan ereygii ahaa interim jubbaland administration ama maamulkii kumeelgaarka ahaa
axmed madoobe waxaa khudbadiisa ku sheegay inuu dowladda soomaaliya uga mahad celinayo gacanta ay ka geysatay in xal la helo waxaan leeyahay dowladda federaalka ah oo aan muddadaa ka soo wada shaqaynaynay xaqiiqahaan iyaduna juhdi badan ay gelisay waan u mahad celinayaa madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaheeda kalaba oo aan garanayaa culayska soomaaliya kale ka saaran iyo xaaladdu siday tahay marxaladda maanta aan ku jira iyo sidii looga bixi lahaa iyo qaabkay tahay haddaan intaa kaga gudbo waxaan is leeyahay maanta keliya ma aha inaan u joogno xaflad caleensaar laakiin soomaaliya guud ahaan waxay u baahan tahay xal waxaan u baahannahay tallaabo kastoo hore loo qaadi karo in loo qaado
madaxweynaha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii xafladdaasi ka hadlay wuxuuna ugu horreyn u hambaliyeeyey doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxaan rabaa inaan ku bilaabo hadalkayga hambalyo aan u hambalyeynayo madaxweynaha la doortay axmed maxamed islaam iyo dowladda puntland jubbaland iyo hay-adaheeda kala duwan iyo shacabkeeda guud ahaan oo aan leeyahay nidaamkii dowladdhisida soomaaliya tallaabo muuqato oo la qaadi karo ayaad horay u qaadeen hambaliyo dhammaantiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay tabashooyinka laga tabanayo maamulka jubbaland wuxuuna sheegay in dhulka jubbaland uu yahay dhul ay degaan dhammaan soomaalida oo dhan waxaan rabaa oo keliya in aan maadaama waqtigan uu caadi ciriiru yahay gabaldhac ay tahay dadka reer jubbaland iyo mas-uuliyiinta reer jubbaland inaan hal mid aan la wadaago keliya waxaa laga yaabaa dowladda puntland markii dad ay wax tabanayaan dhexdeeda in ay tabashadaasi ka jirto oo dadkeeda ee deegaankaas deganay ay iska dhexdooda iska ama iska wada hadlaan ama iska egsheegtaan ama isku buuqaan markii ay galmudug ka jirtana sidoo kale galmudug iyo dhexdeeda koonfur galbeed markay ka jirtana muxuu ahay sidoo kale jubbaland markay ka jirtana soomaaliya o dhan baa laga yaabaa in dhawaaqeeda la maqlo sababtu waa maxay ma aha in jubbaland iyo dadka degan iyo la neceb yaha ma aha dadka soomaaliyeed oo dhan baa ku dhan jubbaland macnaheedu waa taas marka waa sababtaas sababta aanay haddii tabasha ay jirto iyo haddii ay buuq jira hadday dacwa jirta ahayd waxa aanay jubbaland iyo degaankeeda bas aanigu imaanayn taasi marka in ay ceeb iyo cillo tahay ma ahane waa wanaag
madaxweynuhu waxau khudbadiisa uu ka jeediyey calimasaarka madaxweynaha jubbaland uu kusoo hadal qaaday doorasho soomaaliya ka dhacda in shacabka ay siinayso fursad ay qofka ay doonaan ay ku doortaan aniguna maanta waxaan u taaganahay shacabka inay fursad kala helaan oo qofkay rabaan ay ku doortaan ma aha inta ka dhac iyo hala ii kordhiye iyo xaggaan aadayaa iyo muxuu ahay balaayaan maleegayaa si wakhtiga aan dadka uga dilo iyo waxaa xigmadi kuma jirto shacabka haddaanahay madaxweyne iyo haddii aan leenahay baarlamaan intaba ayagaa shalayna doortay khiyaarkooday nagu doorteen qoryamaynaan sidan iyo madaafiic xoogna kumaanaan maantana waxaan rabnaa khiyaarkooda haddana inay wax ku doortaan ama annaga hana doorteen ama kuwo kaloo keyrkeenu soomaali ah oo naga fiican ha doorta
xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe waxaa iyaguna hadalla kasoo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamulada puntland galmudug koonfur galbeed wasiirka arrimaha dibadda ethoobiya xildhibaan aadan bare ducaale oo afka dowladda kenya ku hadlayay iyo nicholas kay wakiilka xogeeyaha guud ee soomaaliya dhammaan xubnahaasi ayaa caawa ku hoyanaya magaalada kismaayo sidoo kalena magaalada kismaayo ayaa berita waxaa ka furmaya kulan wadatasha dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay yeelanayaan wuxuuna daba socdaa kulamadii horey uga dhacay muqdisho iyo garowe